haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo haya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa liibaan saalax oo ah maamulaha kooxda durdurban ee fadhigooda uu yahay magaalada tan london kusoo dhowo marka hore barnaamijka liibaan ridwaan waa mahadsantahay aad baa mahadsantahay su-aasha koobaad ee aan jeclahay inaan ku weydiiyey waxay tahay kooxdiina durdurban waxaa looga bartay inay ka qayb galaan bandhig faneedyo badan oo ka dhaca halkan oo londona iyo magaalooyin kaleba saameyn intee leeg ayuu idinku keenay xanuunka covid sagaal iyo toban ee dunida aafeeyey waxaan odhan karaa maaragtay dhaama dhaawac aada u weyn oon sahlanin buuna gaarsiiyey dhaqaale ahaan waxaa muhiima inaad fahamtid imean kooxdan waxaan ku soconay speed labadii saddexdii sana u dambeeyey hadda shaqo ahaan waxaa naga khasaartay oo naga galaaftay covid nineteen-ku ilaa iyo kob iyo labaatan shaqo oo tuur ah yurub ilaa iyo maaragtay talyaaniga jarmalka meelahaas o dhan leh iyo ingiriiska meelo badan aan wax ku dhigi lahayn sida maaragtay cardiff iyo maaragtay edinburgh iyo meelahaas o dhan iyo london marka waxaa maaragtay aad ayuu noo dhaawacay runtii waad ogtahay covid nineteen wuxuu aad u dhaawacay waxa la idhaahdo hospitality sector hospitality waxa weyan waa soo dhoweynta sida hoteeladoo kale iyo meelihii laga hesi jiray festivaaladii baa noogu sii daran waad ogtahay karnivaalkii ingiriis ka dhici jiray ma dhicin sanadkan marka damage aada u badan oo xagga dhaqaalaha ayuuna gaadhsiiyey also dabcan muusigiina dhaqaalo dibdhac buu ku keenaya sababtoo ah kooxda life musica tuma maaha sida maratay karioke computer lagu duubayo waxaweyaan waa waa practice proba jirta proba la isugu yimaadaa intaanan showga dhigin ama festival ka qayb gelin waxaan waqti badan ku qaadanaa sidai aan broobo u samayn lahay kooxda isula qabsan lahayd muusigii maarata u macnaan lahaa oo maarata intaasu qof meel isugu yimaada hadda isuma imaan karno waa gartay marka xayiraado cusubna hadda waa lasoo rogay dhibaatooyinka hore idii gaarayna waa ii sheegtay marka ma la dhihi karaa xanuunkan wuxuu kala geeyey xataa kooxdii isku xirnayd kulmi jirtay ka hadli jirtay ama markii horeba dee ka fikiri jirtay waxa ay soo bandhigi doonaan yes amin natural waad fahmi kartaa music waa hal abuur hal abuurkan wuxuu ku yimaadaa ina dadku ay idea share gareeyaan oo maarata fikirka laisku darsado musicgana wax sahlan maaha nimanka xirfadda u leh maaratay kooxda waxay keenaan maarata inay soundka isku raacaan dhawaaqiisa waxyaalahaas o dhan so maadaamaan lais arkeynin waxay keentay taasi xanibaad aada cusub oo dibudhac ku keenaysa muusigii lakin waa rag professional dee afartan sano iyo soddon sano qaar badan ku jireen we will survive lakin waa xoogaa dhaawac aada weyn ayuuna gaadhsiiyey waddanka ingiriiska haddaan gaar ahaan aan kugu soo qaado dowladda ingiriiska waxay deeqday dhaqaale ay ugu deeqday maaragtay tiyaatarradii iyo silimooyinkii iyo iyo maaragtay meelihii goobihii fanka laakiin weli gacan may ka geysan inay siiso kooxihii iyo fanaaniintii iyo maarata jiray inay maarata dhaqaale ay siiso oo waxay ka mid noqdeen dee mujtamaca maaragtay shaqla-aanta ku wada dhacday waa garta laakiin idinka ma codsateen in laydin taageero dhinaca dowladda markaan ka hadlayno
runtii informationka aan hay hadda maarata aan hayno maanaan dalbanin weli waxba waxaa jira sida businessyo imika anigu gaar ahaan durdur manager baan ahay laakiin organizationka aan maarata ku soconno durdur ahaan waxa weyaan hobl baa la yidhahdaa hobl somali theater group as a business ahaanna ah tii waxaan isku dayna maarata bal inaan dhaqaale iyo wax raadino laakiin weli dariiqii loo marayey ayaanaan helin oo maaratay it wa very complicated waxaad u baahan tahay consultants xisaabiyayaal dad maaratay proposaladii waxay dhan ku diyaariya so it waa hawl fara badan ande nasiibkaagaad qabtaa inaad maaratay wax ku heshid iyo inaad ku ido waayahay marka london laga hadlayo bandhig faneedyo fara badan ayaad ka qayb gasheen gaar ahaan dadka ajnabiga ee dalkan ku nool ayaad usoo bandhigi jirteen heesaha soomaalida ilaa mar laydinku tilmaamay inaad dib usoo noolanaysaan fankii soomaalida marka haddii aad dhinacaas eegto ma is leedahay waxaad wax la qabtaan dee mujtamacaadka kale ee iyaga laftirkooda uu saameynta ku yeeshay xanuunkan
dabcan yes waa run maratay sida aan kuu sheegay hospitalityga iyo music industryga aad buu dhaawacay maratay covid nineteen-ku waa dad incomekooda ka samayn jiray music iyo performanceka ay sameeyaan iyo maratay festivalada iyo bandhigyada aan dhigno so maaragtay waa impact weyn ayuu nagu yeeshay halkaas oo dhibaato weyn ayuu noo geystay anu haddaan kuu tix raaco waxa aan ka qabana anigu imika sanadihii u dambeeyey waxaan ku guulaysanay inaan maaragtay magacii soomaaliyeed meel fiican gaadhsiino fankii somaaliyeed meel fiican gaadhsiino waa institution institution waxa weeyaan dee maaragtay waa department dhan buu ahaa soomaaliya oo hidahay dhaqankeeda ku saabsan tiiba waxaan ku guulaysanay maaragtay inaan maaragtay dadaal badan oo aan labiyo toban sano aan usoo galay inaan maaragtay aan horumar ku gaarsiino muusiga somaaliya oo international noqdo oo imika carruuraheena ka dhegeystaan eerbooryada muusigeeni isagoo ka baxaya maaragtay ilaacadihi raadiyooyada caadigaa ka maqlaan webeen to interview waan galnay maaragtay b b c da iyo maaragtay ilacadaha waaweyn runtii aad baan ugu faraxsanahay uguna qanacsanahay tiimkaan la shaqeeya walaalahayga maaragtay kooxda durdur international duban international aanu bixiyey sida maaragtay cabdullahi cujeeriye saalax xariiri iyo cumar teesiyo faadimiina yuusuf naaji nabiil waa badanay saciid xuseen so rag professional ayaa nasiib u yeeshay maadaama lana deganahay inaan dadka aan sukeenaan helo waxaa kaloo maaragtay aan jeclay inaan xuso muuse maxamed ilaah u naxariisay the best saxophonist soomaaliya oo maaragtay geeriyooday jarmal ku geeriyooday markii aan festivalka norway aan ku dhignay two thousand eightkii so dadaal badan aan soo marnay haddaan midhaheedii guranaynay marka that's why aan uga xumahay dhaawaca maaragtay oo aad maaragtay noogu keenay covid nineteenku aad iyo aad buu noo dhaawacay laakiin waxaan ogahay de inay ummadda o dhan nala qabto waxaan aada uga xumahay on ka qayb galnaa imika hadda ururo badan oo maarata qolooyinka festivaalada qabanqaabiya hay-ado badan oo ka mid ahay ururkay ka mid yahay waxaan ka shirnaa sidii dadka afrikaanka ah ee kooxaha iyo fariinsa loo gacan qaban lahaa ee africa gaar ahaan ku nool so taasoo aanu maarata dowladda maraykanka iyo caalamka aanu kusoo jeedin indhahooda foxka inay dadkaas oo aada maaragtay u tabaalaysan ay maaragtay fiiro gaara ugu yeeshaan waxaa aada uga xumay hadda imika samal waxaa ka mid a waxaan hadda sanadkan aan ka casuunayn february festival aada weyn oo tanzania ka dhaca zanzibar we were looking forward to it waxaanu halkaas kala qayb gelinahay fanaaniin wadan badan badan oo afrikaan ah oo maaragtay caalamka the highest paid fanaaniin ah kaasoo kale naga khasaara xataa maarata waayahay liban haddii aan usoo noqonno shakhsiyaadka ama dadka dee kooxda ka tirsan ee fanaaniinta iyo xirfadlayaasha kaleba isugu jira maadaama tahay maamulahoodii siduu yahay iyaga dareenkooda
dareenkooda runtii hadda maalmo dhowd saal xariir aan wada hadlaynay infact maaragtay dhaqaal ahaan aad buu noo wada dhaawacay kulligeyo gaar ahaan inta muusishanada ah anigu dee jaaliyadan oon ka shaqeeya consultant baan ahay shaqooyin kalaan haystaa laakiin dadka aad iyo aad hadda dhibaatada u gaadhsiiyey waxa weya dadka inkamkooda ku xidhnaa un maaragtay fanka iyo music iyo waxlahaas oo dhan so markaan ka wada hadlna arrimahaas we all feel down xoogaa bit maarata ya ilaahu bahalka naga fog naga qaad baan taagana waa qadiyaan haddana maadaama bandogi dib u soo noqonayso october maaragtay laga hadlayo in maaragtay lix bilood dambe aanu eegeyno maarata inuu ay hawshiis iyo dhibaatadiisu ay soo laabato oo wakhtigii qaboobaha uu ku soo aadayo winterka la odhan jiray maarata qorooyinkeena qorjoogta u naqaano winterka dadkao dhan aad bay cabaadayaan waa dhaawac aad xun oo xagga dhaqaalaha jeebadda dee caafimaadkiina khatar buu ku jiraa maalin kasta waxaad maqlaysaa iminka maalmihii hore nagu cusbaa baalku soomaali badan ayuu galaaftay dadka soomaalida aad buu ugu dhacay covidka u k specially taasoo maarata dad badan oo aad taqaani maalin walba facebook aad ku arkaysid ama ama newska ama telefon lagu soo dirayo aad oranaysa maarata hebel baa dhintay waxyaalaha noogu naxdinta badnaa waxay ahayd anagoon u tegi karaynin qofkii oo aanan soo aasi karaynin oo maaragtay aan agtooda ka wareegi karayn asbaalka aad ku booqan karayn waa musiibo cusub weyaan waa musiibo ilaahay maarata naga fogeeyo waayahay waxaan kaloo jecelahay inaan ku weydiiyo inta badan bandhig faneedyadii aad ka qayb geli jirteen marka la eego heesaha soomaaliga ee aad xulan jirteen ee dadka ajnabiga ah aada usoo bandhigi jirteen maxaa ka mid ah
waxaa jira heeso soomaaliya oo maaragtay annaguna aan jecelnahay shacabkeenu jecelyihiin ummadda kale aan luuqadda soomaaliya ku hadlina ay muusig ahaan u jecelyihiin sida diinley oo kaleeto heesta diinley waa even ilmahayga yar baa diinley ku heesa it's a very catchy song maarata aada wanaagsan cabdullahi shariif bastow maarata originalkeeda iskale kooxda durdur so kuwaas kalean qaadnaa yabaal baa ka mida saardaw qaadi jirta haddana faadimiin ay qaado so heese fara badan shimaal axmed shimaal heesihiisa oo ayaguna maarata nomad style oo dhaanto kale usoo dhow marka way badan yihiin iidi rabadaan mafahamsa ilaah u naxariisto heesihiisii qoomaal maarata iyo shaleedaya iyo waxlahaas kale so it's a mix waxaan markaa ku dabaqnaa oo kale oo aan mixka ku darnaa heeso cusub ama ay faadimiina keensatay ama faadimiina ay qaado ama fanaaniin kaleba ay qaadaan so si maaragtay aan fankeenii iyo heesihii kajiga aan maaragtay markaa dadkii ugu raaxayno oo ay dhagohoodii iyo maaragtay ficilkoodii uu maaragtay dareenkoodii ku maaragtay ku wanaagsanaado Waayahay. hadda marka een, haddii marxaalku uu sidan yahay maxaa idii qorshaysan
wallaahi dee qorshaha hortan iyahow talada ilaahay baa iskale subxana watacaala khayr maan mar kasta ilahay ka rajaynaa Een, waxay inala tahay kolley horta annagu dadaalkeena imaan joojin waa wadnaa Een, xanuunkana ummadda mujtamaca caalamka ku wada nool baan la qabnaa dhibaatadiisa Ee, anigu hadda imika waxaan aan qorshahay ku jirtay ee, xanuunkan ka hor intaanu na soo gelin inaan kooxda sidaan u dhannahay aan maaragtay aan tuur sameeyo ilaa afrika ah oo sansibaria markaan tagno maaragtay ilaa muqdisho ilaa hargeysa ilaa iyo jabuuti ilaa iyo jigjiga tuur noocaas inaan sameyno ayaa qorshahaygu ahaa Ee, waxaa kaloo iyaguna interest nagu ahaayo na daba socday qolooyin maaragtay documentariga duuba oo sida aljasiire iyo maaragtay een, qolooyinkaas waxaa soo duubay tvga faransiiska so qorshe badan ayaa ayuu barnaamijka maarata xanuunkan bur kala dhex kacay marka waxaan rajaynaynaa maarata inay may muhiimaddeeda aniga liibaan ahaan eh, waxaan oo dhan aan u galay anu fanaan maihi eh, eh, inkastoo aan dhiiggay ku leeyahay fanka hooyaday fanaanada ahayd eh, ilaah u naxariisto een waxaa ila galay uun dadkeenna warniyo ummadeennii soomaaliyeed waxaanu aada ugu wanaagsannahay waa fanka iyo hiddaheenna dhaqankeenna iyo gabayadeenna bal caalamkii waxaa la sheergaraysaan tusa Eh, aniguna waxaan khadiyaan ka istaagay gaar ahaan oo aan arkay muusigana sii baaba'aya oo maarata ka baaba'ayan xirfadii sida gitaaristaha daraamiistaha kiibodhistaha muxuaha baysistaha bongihii wixii sii baaba'ayo kombyutarka isugu soo biishubtay hal qof stage soo taagan qaawan taasaa ficilkayga dareenkayga aan maarata aan ugu dulqaadan kari waayey sidaas ay u kaliftay inaan maarata sabar badan u yeesho fanaaniinta eh, eh, oo qaar badan aan saaxiibo noqonay walaalo noqonay Een, marka aan ayr ayr slowly bad mashuuli maarata aan meesha kusoo gaarsiiya heerkaas maanta ay marayso inay international noqdaan waana ku faraxsanay shaqo aad u fiican maarata inaan maarata aan aan ka muujinay halkaas walaalahayna ay la dadaaleen kooxa iyo fanaaniinta soomaaliyeed aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga liiban waa mahadsantahay walaalkay toddobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay liibaan saalax oo ah maamulaha kooxda durdurban ee fadhigooda uu yahay magaalada tan london inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebaha wooda la heedmo waa ridwaan xaaji oo idinleh nabadgelyo